isla wararka maamul goboleedka koonfur galbeed ayaynu ku jirnaaye degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi raashinka ayaa la sheegay in gaadiidka cirka ah lagu geeyo degmadaasi diinsoor wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray sare u kaca ku yimid raashinka quutal duruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyey kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada diinsoor ee gobolka baay raashinka quutal duruuriga ee degmada diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka dega garoonka diyaaradaha degmada diinsoor taasi oo keentay in sicir bare laga dareemo sarena uu u kaco qiimaha raashinka halka kilogaram ee sonkor ah ayaa degmada diinsoor ka gaartay qiimo ka badan hal dollar mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada diinsoor gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow oo v o a la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashiinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha hase yeeshee sanadkan danagii la filayo aysan ka bixin beeraha degmada diinsoor raashinkii ayagoo qaali ah dadkii waxaa laga keenay raashinka hadda diyaarana noo keena dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii ma gadan karaan waxaa ka noolaayeen beerihiia ku noolaayeen beerihiina wax kama go-in marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan marka macluulkaas ayaa jira degmada diinsoor wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa wax lasoo saara maba jiraba beeraha wax ka baxay ma laha wax ugu baxay ma laha waxaa galay katalaankii wax soo saar oo beerahada waxaa kasoo baxay anagaa dhihi karna ma laha sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada diinsoor waxay taabatay dadka barakacayaasha oo haatan lasoo sheegayo in macluul ay wajahayaan sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaam xaaji siidow waxaa keliya ayaa filinayeen inaa gargaar helaan waxaa dhex galay coronaviruskii dhibaato badan ayaa haysto macluul badanaa jiro baahiyaal badanaa jiro oo dadka masaakiinta ah ma gadan karaan rabriiskii ma gadan karaan raashinkii kar koraa u kacay ma gadan karaan baahiyahaas ayaa jiro beerihii wax ugu soo go-ay ah hortii misgidii iyo wixii laga noolaa beerihiina wax kasoo go-ay ma laha wadanka baaha ayaa ka jirta macluul si ugu xumeed ayaa la maraya waxaan codsanaynaa hay-adaha ka howlgala koonfur galbeed ha naqato dowladda federaalk ha naqato wasaaradda gargaarka dowladda federaalk ha naqato wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ha naqato waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaara ayaan codsanaya kaalmooyinka dadka barakacyaasha la siin jira waa sidee kaalmo badan ayaa siinayan kaalmihii dadkii ka haysteen barakacayaashii oo ka haysteen eedihii ahaa gargaarka ahaa eedihiina waa la waayey marka dadkii wax ayagaa samaynayan ma laha magaaladiina shaqo ah qabanayan ma laha wax soo galaayo oo ayaga jeedkooda soo galaya malaha qofka hadduu baada wax ay samaynayan ma laha waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato haysaayo diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha sidoo kale diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan oo golo degan uu u dhisan yahay maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo